halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka coronavirus kaasoo laga helay qof soomaali ah oo kasoo safray dalka shiinaha dowladda waxay sheegtay inay samaysay meel gaar ah oo cisbitaal ahaana u shaqayn doonta laguna daryeelo dadka looga shakiyo xanuunkan haddaba kartida soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkaasi intee ayay leeg tahay warbixintan waxaa inoo diyaariyey jacfar kukaay si lamida sida dunida inteeda badan hadda waa rasmi in soomaaliya uu ka jiro xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu dhaliyo viruska corona bulshada rayidka soomaaliya waxa ay muujinayaan walaac xoogan sida uu sheegayo diini maxamed diini oo hore uusoo noqday guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya walwal badanay nagu haysaa aniga shakhsiyanna walwal aad u badanay igu haysaa weliba si gaar ah soomaaliya walwal baan uga qabaa sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii wakhtigii la rabay in looga faa'iidaystay in shacabka laga wacyigeliyey inaan weli wacyigelintii heerkii la raba la gaarin caqabada ugu weyni waxa ay ka imanaysaa ogaashiyaha dadka xanuunka qaba maadaama aanay dowladda federaalka soomaaliya lahayn awood markiiba lagu garan karo dadka uu xanuunku soo ritay muunooyinka baarista waxaa loo diraa dibadda maalmo ayaana la sugaa natiijada waa kan doctor cabdilmajiid oo ku sugan dalka masar oo ka mida wadamada uu faraha ba-an ku hayo viruska doctoorku waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta xanuunkan la tacaalaysa
marka la yidhaahdo diibli ha loo ogaado ama si qoto dheer oo yani la dhigi karo kan waa covid nineteen ama waa coronavirus oo la oran karo exactly isagayaan helnayn yani soomaaliya way ku adag tahay xilligani waayo waxay u baahan tahay shaybaar maxaan kuu sheegaa aada u qalabaysan iyo howlwadeena caafimaad oo ayagu laftirkooda tababar fiican u leh arrimaha noocaani oo viruska iyo waxyaalahan kale markaysaan oo kale u dilaacaan marka wadanku weli soomaaliya uma diyaarsan laana waxaan kasoo kabanaynaa hayaag iyo mashaakil dheer oo wadankan xilli badan soo maaragtay soo baabiyey oo aqoon-yahankii iyo kaabayaasha caafimaadka oo dhan maaragtay dhulka la galay xilka ugu weyn waxa uu saaran yahay bulshada qaybaheeda kala duwan iyaga ayaana horseed u noqon kara in halista cudurkan si fudud loo maareeyo isku imaatinka oo la yareeyo wacyigelinta oo la badiyo qofka astaamaha lagu arko oo la karantiilo waa tallaabooyinka ugu fudud ee qofka iyo bulshaduba ay qaadi karaan taasoo aad u yarayn karta faafista cudurkan waa kan mar kale diini maxamed diini markan waxaan qabaa arrinkaas inuu mas-uuliyadda koowaadi ay ku dhacayso ee bulshada rayidka sababtoo ah waxaad moodaa itaalka dowladdu hayso inaanu badnayn iyadana in lala shaqeeyo waa wax muhiim oo arrinkan laga shaqeeyo oo arrinkan aan la siyaasadayn dhinaca dowladduna aanay siyaasadayn ama maamuladuna aanay siyaasadayn shacabkuna aanay siyaasadayn arrinkan waa arrin khatartiisa leh saadaal aan fiicnayn ayaa la bixinayaa qaaradda afrika waxaad arkaysaa in maaragtay waddamada qaarkood ciidamadii lagu sii daayo xitaa loo diiday shacabkii inay dhaqaaq sameeyaan marka waddamadaas waxaan qiyaasayaa xogta ay hayaan iyo xogtaan hayno xogtooda inay badan tahay tabar badan dowladdu uma hayso in meel gaara lagu hayo dadka xanuunkan laga helo shacabka lafahaantiisana uma diyaarsanaa inuu u dhega nuglaado talooyinka caafimaadi ay ka midka tahay in qofku uu iskiis isku karantiilo haddii xanuunka laga helo amaba uu astaamaha isku arko doctor cabdilmajiid arintan walaac ayay ku haysaa waa dad yar waa la karantiili karaa laakiin way adag tahay in ilaahay naguma keeno laakiin haddii soomaaliya cudurkaasi uu ku fido in dad badan la karantiilo way adkaanaysaa maxaa yeelay xarumo caafimaad oo waaweyn oo diyaarsan ma lahana oo qofku uu ka heli karo adeegii caafimaadka oo loogu talagalay sida i c u-ga oo kale iyo daawooyinkii loogu talagalay iyo maxaan ku leeyay shaqaale caafimaad way yacni way aad iyo aad bay u adag tahay in arrinta noocaasi maxaa yeelay weli wadanka waxaan kasoo kabanaynaa waxyaalo fara badan oo naga burburiyey xarumihii caafimaadka iyo kaadarkii caafimaadka laftarkiisa oo aqoonta durugsan lahaa oo wadanku uusan lahayn soomaaliya iskuma furna mana sahlana in gargaarka caafimaad guud ahaan wadanka si isku mida loo gaarsiiyo dalku waxa uu u kala xirxiran yahay maamullo intooda badan aanu wanaagsanayn xiriirka dowladda dhexe kala dhexeeya iyo dhul aan yarayn oo gacanta ugu jira xarakada al-shabaab diini maxamed diini gudoomiyihii hore ee urura bulshada rayidka soomaaliya waxa uu ku baaqayaa in arintan loo midoobo marnaba sugu mayno inay mas-uuliyaddan ku filan yihiin maamulada inay ku filan yihiin maamulada iyo dowladda federaalka midnaba inay ku filan yihiin ma malaynayno marka waxaan qabaa bulshada rayidku inay maaragtay si gaara isu xil saarto oo maaragtay culays yani culaysyadii horey qaban jirtay ka badan ay markaan isxil saaraan qof kastoo soomaaliyanu sidaa uu yeelo haddaan maamulada isu furayn ama aan siyaasaddu isu furayn waxaan aaminsanahay in qalbigeenu isu furan yahay haddaan soomaalina doctor cabdilmajiid waxa uu ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed inay qaataan fariimaha iyo tusaalooyinka ay aqoon-yahanka dhinaca caafimaadku dirayaan si lamid ah sida dadka ku nool dunida ilbaxa ah matala anaga haddare isbitaalkii aan joogno oo kale oo aan ka howlgalo waan aragnaa kaysaska noocaasi oo aada iyo aad ayayna noogu badan yihiin dadka yimaado oo cudurkan qabaayay isla markiiba marka waxaad ogaanaysaa qofku in uu baraarujin fiican uu haysto oo markuu kuu yimaado uu kuleeyahay waxaan isku arkay calaamadaha noocaasoo noocaaso noocaasa marka waxaa isaga baqaya inuu cudurkaas inuu yahay qofkii markuu bukaanadu ay noo yimaadaan wuxuu yidhahdaan calaamadihii aan ka maqlay idaacadda ama joornaalka aan ka akhriyey ama masaajidda aan ka maqlay qaar ka mid ayaan isku arkay sidaas daraaddeed waxaan doonayaa in aan iska hubiyo inuu cudurkaasi inuu jiray in kale sidaas si lamid ah ayaa looga baahan yahay shacabka soomaaliyeed in ay soo dhoweeyaan fartiimaha caafimaad ee ay dirayaan howlwadanada caafimaadka iyo wasaaradaha hadba meesha la joogo caqabada ugu weyn ee soomaalida soo waajihi doonta ayaa ah waxyaabaha ay dhakhaatiirtu ku tilmaamaan khuraafaadka dhinaca caafimaadka iyada oo laga yaabo in dawa dhaqameed aan horey loo tijaabin ay dadku isku dabiibaan xilli dunidii casriga ahayd ay weli dawo u leedahay xanuunkan taasoo xaaladda sii murjin karta jacfar kukaaya ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay nala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a